asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu akhyaarta qiimaha lahawada nagala xidhiidhay meel kastoo dil iyo dibadda aad naga dhegaysanaysaan howlkani waa shabakada caalamiga ee somaali diaspora news dotcom waxaanu soo gaadnay hadihii aan idiin soo tumin jirnay war ruuxii dal iyo dibaddeeda ka haynay warkani waxaa habeenkan caawa idiin soo jeedinaya anigoo maxamed xasan daacada iyo yuusuf maxamed ismaaciil qodobada warka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayaa shacabka magaalada berbera kula tukaday salaadii roobdoonta dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan ayaa isaguna salaadii roobdoonta kala qayb galay shacabka reer hargeysa xarunta guud ee xisbiga kulmiye oo laysku fara saaray maanta iyo khasaaraha ilaa hadda ka dhashay waqti xaadirkan meel cad oo muuqata ayaanu ka taagannahay somalilan laakiin waxay leeyihiin shucuur qarannimo oo xooggan sidaas waxaa yidhi u qaybsanaha qaramada midoobey ee soomaalida master nicholas key hogaamiyaha ururka al-shabaab ayaa la sheegayaa inuu xabsiga dhigay koob iyo toban sarkaal oo ka tirsan ururkiisa maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa la sheegaya inay diiwaangelin ku sameynayaan dhakhaatiirta ka howlgasha deegaanka maamulka uu ka taliyo akhyaarta qiimaale hawada nagala xidhiidha intaasi waa warkii oo kooban haatana kusoo dhowaada warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan president axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa saaka salaada roobdoonta ah la tukaday dadweynaha reer berbera oo iskugu soo baxay barxadda lagu tukado salaada ciidda waxaana madaxweynaha halkaasi ku helinayay mas-uuliyiin ay kamid yihiin barasaabka gobolka saaxil maayarka berbera maareeyaha dekada berbera injineer cali xoorxoor iyo xubno la socda madaxweynaha uu ka mid yahay taliyayaasha ciidanka booliska iyo xeebaha somalilan iyo xogayaha gaarka ee madaxweynaha somalilan iyo xubno kale madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siiraanyo oo halkaasi kala hadlay dadweynaha reer berbera ayaa ilaahay uga baryay in roob deg deg ah inoo shubo waxaanu hoosta ka xariiqay in bulshada somalilan ay tahay bulsho xoolodhaqato ah iyo beeraley ah oo baahi weyn u qabta roobka waxaanu halkaas ugu duceeyey dadka reer somalilan oo dhan isagoo ilaahay ka rajeeyey roob khayr badan oo bilaadhib ah waxaana ka mid ah hadaladii madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siiraanyo waxaan isku soo baxnay inaan ilaahay ka barino inuu roob khayr leh ina siiyo ummaddeeni dadkeenu aada u baahan tahay ilaahay wuu inaga baraya insha allahu tacaala marka waxaanu ilaahay ka baryanaa in dadkeena iyo ummadeenna waa dad xolo dhaqata ah oo meel walba roob ku nool iyo beerata ah in ilaahay ina siiyo roob doontaa oo naga baro ducadaaynu qodana ilaahay naga aqbalo ilaahay naga aqbalo ilaahay naga aqbalo assalaamu calaykum waraxmatullahi
dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan ayaa isaguna kala qayb galay tukashada salaadii roobdoonta ayd maanta shacabweynaha reer hargeysa madaxweyne ku-xigeenka ayaa u soo jeediyey ummadda in ay iscafiyaan oo laysu wada uursamaado si ilaahay nimcooyinkiisa inoogu shubo waxaana ka mid ahaa hadaladii madaxweyne ku-xigeenka somalilan waxaa lainooga baahan yahay saa walaalkii sheekhu inoo sheegay inaan iscafino inaan caloosheena wanaajino inaan xasadka iyo xumaanta iyo niba ninka kale maarata jiidanayo walaalkii maarata wax wanaagsan ogolaan laayahay inaan iska dhaafno dadku markay isku wada urfayoobaadaan iyo ilaahay isagana iyagan u naxariistaayo ilaahay wuxuu yidhi waxaan ku arsaaqaa ummadda niyadooda haddii ummadda niyaddooda wada wanaagsanaato ilaahay arsaaqadana winoo kordhini madarka iyo cirka khayr qaban waanu helaynaa cirkiiyo dhulkana barakadiisa ilahi wuna siinaya waxaan ummadda reer somaliland inta halka iga joogta iyo inta maanta iga dhegaysanaysa daafaha dunida maleahay meel kasta aynu joogno waxaa inooga baahan yahay waxaynu ku gaaraynaa guusha adduunyada iyo taakhira labadaba inagoo issaamaxna inagoo gacmaha isqabsana inagoo danteenu mid tahay oo aan midda aysa tahay inay somaliland baraariyo barwaaqo gaadho inay somaliland noqoto dalal xora oo ka mid noqda dalalka caalamka la ictilaafsan yahay ee jimcida qurba ka mid noqda iyada oo loo wada dhegtaagayo waxa uu ku dhammaan doono iyo sida uu ku bilaami doono shirweynaha xisbiga kulmiye ee muddada aadka u dheer soo jiitamayey ayaa maanta qaar ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada ee xisbigu kulmiye ay isku farasaareen xarunta xisbiga oo lagu qeybinayo kaararka ergooyinka shirweynaha xisbiga oo maalinta isniinta ah sideed iyo labaatanka bisha bishan lagu qabanayo magaalada hargeysa ee caasimada somalilan wararka soo gaariya shabakada caalamiga ee somaali diaspora news dot com ayaa sheegaya in labada xildhibaan ay isku maandhaafeen tirada ergooyinka oo mid waliba uu si gaar ah u qaadanayay xildhibaanadan oo ka soo jeeda deegaanka sool ee somalilan ayaa waxay kala ahaayeen xildhibaan dhakool iyo xildhibaan cabdirashiid ducaale ganti oo wasiir ku-xigeen ka ahaa dowladii daahire aale kaahin waxaanay wararku tibaaxayaan in hadda labada xildhibaan mid ka mid ahi uu soo gaadhay dhaawac fududi lama garanayo saameynta ay dhacdadani ku yeelan doonto isqabqabsiga ka jira ergooyinka shirweynaha xisbulxaakimka kulmiye iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan in khilaafku iyadoo dad farabadin oo falanqeeya siyaasadda somalilan ay su-aalo badan ka keenayaan sida si turxaan la-aana uu ku dhammaan doono ama uu ku bilaabmi doono shirweynaha xisbiga xisbiga kulmiye oo ah xisbiga haya talada somalilan amar maanta oo sabti ah lix iyo labaatanka bisha abriil ee sanadka labada kun iyo afariyo tobanka kasoo baxay xafiiska wasiirka caafimaadka puntland dr saadiq enow ayaa lagu sheegay in dhakhaatiirta puntland ay isdiiwaangeliyaan wasiirka caafimaadka ayaa sheegay in muddo labaatan cisho ah ay haystaan dhakhaatiirta ka shaqaysta gobolada puntland ay isku diiwaangelinayaan xarumaha ururka dhakhaatiirta ee ay ku leeyihiin gobolada iyo degmooyinka dalka waxaan la socodsiinaynaa ayaa qoraalka lagu yidhi dhammaanba dhakhaatiirta ka howlgala gudaha puntland inay iska diiwaangeliyaan xafiisyada ururka dhakhaatiirta ee gobolada puntland muddo labaatan cisho ah ururka dhakhaatiirtu waxay soo gudbin doonaan ayaa u soo gudbin doonaan ayaa la yidhi wasaaradda caafimaadka xarunteeda dhexe si loo siiyo ogolaanshiyaha uu dhakhtarkiisa ku shaqayn karo kadib marka la hubiyo aqoonta iyo khibradiisa dhakhtarnimo dhinaca kalena wasiirka caafimaadka puntland ayaa goorsii horreysay sheegay inay ka go-an tahay sidii wax looga qaban lahaa dhakhaatiirta sida deenta ah uga shaqaysanaya gobolada dalka waxaana dhowaan puntland laga masaafuriyey nin kenyaan ah oo dhakhtarnimo in muddo ah kaga shaqaysanaya halkaasi ururka dhakhaatiirta maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa ku howlan sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha caafimaad ee ka jira gobolada puntland iyadoona ay ugu daran tahay dhibaatooyinka soo food saara hooyada leh iyo xilliga ay umushaba ergeegaasay qaramada midoobay u qaabilsan soomaalida danjiro nicholas key ayaa sheegay shacabka reer somalilan leeyihiin shucuur xoogan oo ay ku raadinayaan dhammaystirka qadiyadda madax banaanida somalilan master key waxa uu shir jira idku qabtay magaalada new york ee xarunta qaramada midoobay waxaana lagu weydiiyey arrimaha somalilan iyo weliba wadahadaladii u socday somalilan iyo soomaaliya master key wuxuu sheegay inaanu xafiiskiisu iyo dunidu toona weli aqoonsan somalilan wakhtigan xaadirka ah meel cod oo muuqato oo ku salaysan sharciga caalamiga ah ayaanu ka taaganahay ayuu yidhi somalilan ma aha dal ay cidi aqoonsatay waxaanu intaas raaciyey laakiin waxa xoogan shucuurtooda qarannimo iyo himilada madax banaanidooda masterkii wuxuu sheegay in wadahadallada u socda somalilan iyo soomaaliya ay meel wanaagsan marayaan waxaase uu tilmaamay inaanay weli u gudbin dhinaca siyaasadda oo ay ku kooban yihiin dhinaca waxwadaqabsiga arrimaha bulshada master key waxa uu sheegay inay xafiisyada kale ee qaramada midoobay ka howlgalaan somalilan xafiisyada qaramada midoobey ee caawimada iyo barnaamijyada horumarintu way ka shaqeeyeen somalilan laakiin xafiiskaygu kama shaqeeya ayaa uu yidhi somalilan wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyey wadahadallada u socda somalilan iyo soomaaliya oo uu tilmaamay in dowladda turkigu ay iska xirsaartay habsamo u socodka wadahadallada labada dal ugu dambaytiina sida ay sheegayaan wararka ka imanaya deegaanka barawe ee gobolka shabeellada hoose hogaamiyaha kooxda al-shabaab axmed gudane ayaa xabsiga u dhaadhiciyay saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda al-shabaab saraakiisha la taxaabay ayaa lagu eedeeyey inay baalmareen amarka hogaamiyaha waxaana la amray in la xidhxidho saraakiisha lagu xidhxidhay saldhigga ayaa waxaa ku jira sarkaal sare oo lagu magacaabo cabdixaafid cabdilaahi mursal timaweyne oo al-shabaab xilo kala duwan ka soo qabtay waxaana la sheegay inuu si cad u sheegay inuu dhacay axmed godane isla markaana kooxdu ay u baahan tahay hogaamiye cadaan ah sida ay wararku sheegayaan waxaa sidoo kale jira sarkaal kale oo iyaguna ka soo horjeestay axmed goodani kuwaasoo iyaguna la saftay saraakiisha cadaanka ah ee kasoo horjeeda axmed goodani inkastoo warar hoose sheegayaan in qaar ka mid ah saraakiishaasi lagu xukumay dil hogaanka sare ee ururka al-shabaab ayaa muddooyinkii dambe waxaa soo waajahay culays kaga yimid dhinaca ciidanka huwanta ah ee weerarada ku haya waxaanay haatan iskugu urureen deegaanka baraawe oo ah goobta ay xoogoodii iskugu geeyeen akhyaarta qiimaalaha wadanaga dhexdheedha guud ahaan intaa waxaanu kusoo gabagabaynaa war waxii dal iyo dibadba idinka haynay warka waxaa idinla socodsiinayay yuusuf maxamed ismaaciil iyo maxamed xasan daacad guud ahaan wararkaygana waxaan kusoo elxidhaynaa cododka la yaab kale ee dalmaryare iyo iyo farxiyo gabayare iyo heestii macaanayd ee dhunkash
dhamaanto diyaar daafa ablaha dhamaanto diyaar daafa
Oh,
xaswi dhaqaqda alumkada dheer